bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa kamid ah shacabka ku nool faafi oo cabasho kasoo yeertay kadib saameynta ka dhalatay abaaraha isbedel lagu sameeyey magta kadib markii dagaalada mandheera xal loo waayey iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka digay in fargelin lagu sameeyo arrimaha la xiriira kiiska gabadha sarkaalada ikraan tahliil ee la weysan yahay subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacaa taariikhdana waxa ay ku beegantahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun iyo koo iyo labaatanka qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada shacabka ku nool qeybo kamid ah deegaanka faafi ee ismaamul goboleedka gaarisa ayaa cabasho waxay ka muujiyeen saameynta abaarta halkaasi ku dhufatay waxayna dhaliil u jeediyeen madaxda iyagoo codsaday in gurma deg deg ah lala soo gaaro
lixdaas waan dooranay maalintii la doortay amaa noogu dambeysay wax dib noogu soo noqto lama arkin kuwan had ku jiraan waxay noo tareen ma laho marka maxaan rabnaa annaga dowladdan aan doorannay oo gaaris irixin inagu soo fiiriso irixin inagu soo fiiriso waxaa la yidhi khataruu ku sugan yahay meel la joogona dhibaatadu waa jirtaa waxaan maqalnaa dowladd waba masaaada dadka abaaraha la sii ay tiri haddiiba nala soo gaarsi intnadiiba dowladdana bixisa anaa nala soo gaarsiinin inaan hadlanna wey tacaawunkii dowladda bixise oon raadiyaha ka dhegaysanno oo madaxweynaha ku dhawaaqe intiin dooranna waxaan rabnaa inta ilnaxariis inay nagu soo fiiriso aada noola fiiriyo dadka waxay heli karaan waa dowlad dowladdana dadka markuu dhibaataysan yahay inay soo booqato soo garab qabato waa loo baahan yahay markay kuuraha raadinayaan geedaha hoostooda ay kugu imaadaan markii kuurahii agu qofka uu wax helana maalinkuu wax helaa kugu dambaynaysa arrintaa horta kenya waa taqaana weynaha rafaadsan inaad soo booqataan dadkiinni la doortay ee kitaabka maray inaad soo booqataan oo biyo baad u keentaan yaa idinka codsanaynaa annagoo dadweynihii ree faafi ah
faafi dhibaatooyin fara badan baan ku soo aragnay xoolihii way dhammaadeen dadkii waa sidii oo kale madaxdeenna maxaan u gudbinaynaa fariin ah dadkaa gargaar bay u baahan in gargaara la soo gaaro gargaar degdeg ah in lala soo gaaro dadkaa haddii ilaahay uu roob uridi waayo beryahan ugu soo aadan dadkaa xaaladooda khatar bay ku jirtaa khatar bay ku jirtaa marka maxaan ka codsanaynaa senator governor m p intaba waan soo dooranina malea woman reb marka dadka ayagee ha loo gargaaro baan leen maxaan ka codsanaynaa madaxda dadkaas inay la soo gaaraan gargaar deg in mas-uuliyiintii countigan gaarisa laga doortay laga bilaabo county reb m b governor ilaa senator cabashada ayada ah aan gaarsiino dadka xagga joogo waxay ku nool yihiin waa xoolo dhaqato xoolihii wakhtiga hadda lagu jiro nin walba wuu ogsoon yahay xaaladda meeshay marayso iyo abaaraha waa siday yihiin dadka xoolo bay ku tiirsanaayeen xoolihiina hadda wakhtigan la joogo abaar baa qabsatay ku habsatay nin walba oo neef lahaa waxay noqotay mid abaar dila iyo mid suuqa la geeyo ilmihii iyo haweenkii inta badan waa la hilmaamay waxaan aragnay ilmo qaar ah biyihii markay cabbeen biyaha meeshaas waa biyo dhana ah hadda waxaa ku dhacay shuwanbiyood dad badan oo hadda shuwanbiyood haya ayaa jira
isbedel ayaa waxaa lagu sameeyey magta kadib markii dagaalada kusoo lalaabtay ismaamulka mandheere xal kale loo waayey maxamed waa maxamuud maxamed sheekh lafageri ayaa dhammaystiraya qodobkan waxaa la soo gebagabeeyey kulan muddo saddex sana ah u socday waxgaradka kaabaqabiilada culimaauddiinka iyo weliba mas-uuliyiin ka socotay dowladda ismaamulka mandheera kulankani muddada saddexda sano soo socday ayaa looga arrinsanayey sidii laga yeeli lahaa dilalka iyo weliba dagaalada qabaliga ee joogtada noqday waxaana ugu dambayn saddex sano kadib la isla gartay in diyada ama magta wax laga bedelo sida hore sheekh maxamuud macalin cabdikariin sheekh maxamuud bilibili oo ka mid ahaa culimmada arrintani ku jirtay ayaa ugu horraynba ka hadlay waxa lagu heshiiyey iyo weliba sababta keentay heshiiskan waxaan ka soo baxnay mitin oo lagu soo gubaabinayo ama lagu gunaanadayo arrin muddo dheer soo socotay oo ah diyada iyo xukunka in lagu dhabaqa diinta islaamka oona axkaamta aan ku dhabaqna odayaasha awalba waa bixin jireen diyadan iyo waa bixin jireen laakiin wax yaroo raqiis iyo wax yaroo sharciga daamarsan ayay bixin jireen marka iyada oo nin dhan oo la dilay oo boqolow ah nin dhan oo boqolow oo la dilay hal milyan la leeyahay marka arrintaa iyada aheed oo hashii geel aheed boqolka alaad hashii toban kun loo xisaabaa haddaana arigii qaarkiisa toban kun ka badan yahay arrintaasaa laga guuri marka diidna waa la kala qaaday kas iyo kama ah loo kala qaaday marka arrintaas in lagu dhaqmo lisu kaashada ayay ogaasyaalkii iyo odayaashii mas-uuliyiintii iyo culummada kulli aa la seengiriyey marka saa darteed waxaa go-aan lagu gaari ninkii kas wax u dile in asaga ay ku ekaan doonto oonan lala bixinaynin haddii wax laga weeyena qabiilkiisa inaad kaxeeyood ku markaati furo xabsi daa'in laga dhigaa isku dhexdhuumashadii hore ay dhammaatay midda kale daraawiliinta waxaa la soo saaray wax allaale wixii dhib oo dhaca oo baabuurkaas ka dhaca darawalka inaad mas-uul ka yahay oo ninka baabuurka leh wax loo raacana iyo wax dembi aanad jirin walaa baabuur walaa kareeta walaa tugtug walaa tagsi qofkii wada ayaa ka mas-uul noqonaye ninkan baabuurkaadaa wax dila kaale kareertadaa wax dili waxaas wax looma baahanya maahayn marka darawaliinta waa inay is ilaaliyaan markaan kabacdi wax lila baxay dembigii korkiina waaye waxaan waxa loo yeela oo dhan waxaa waaye dhiiggii ayaa raqiis noqday neef ari iyo qofka bini aadanka isku mid ay noqdeen dilkoodii marka in la badbaado ammaan jiiraanka walaalaha qaraabanimo lagu macnaha haddaa beled joogiya haddaa baadiye la joogoba walaalnimo in lagu noolaado iyo islaamnimo taasaan idin dardaarmaynaa dhanka kale waxaa iyaguna arrintani ka hadlay kaabaqabiilada ama hoggaanka beelaha oo iyaguna dhankooda caddeeyey waxa lagu heshiiyey magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed dasaaq odayaalka reer madheer aan ka mid ahay shanta qabiilo oo madheeree deganeeda usu imaaday iyo dowladda kowntiga usu imaaday culummo iyo caamo iyo dad walba waa lasu imaaday waxaa laga manaaqashooday dilka naga heri waay iyo dhiigga oo dadka ay isdilayiin iyo saablaanta ay isku dilayiin yaa laga manaaqashooday go'aan waxaa lagu gaari maanta wixii ka dambeeya ninkii nin dila oo kas loo dila waa boqol geel leh ama lacag hadday noqoto afar milyan iyo shan boqol iyo konton kun bilcaan haddii la dila waa konton halaadoo socota ama laba milyan iyo toddoba boqol iyo konton kun waa bilcanta iyadana kas loo dila go'aankaasaa la gaari reemadheeraha waa ku heshiiyeen waa la saxiixay go'aan la gaari oon laga noqonaynin inaas yahay codkaadna ha la qaata diinta ilaahayna ha lagu qaata magacaygu waa ugaasmare qiso ka mid ah odayaasha reer mandheera waxaan maanta kadib annaga ku heshiinay reer mandheera bulshada degan kulli waxaan ku heshiinay in go'aan lagu gaaray in maanta ka bilaabato maanta ka bilaabato qof qof kas u dilo laga qaado afar milyan iyo shan boqol iyo konton kun lacag kenya ama boqol gela socoto asagana la xiradana ninka wax dilaayow oo kas wax u dilaayow waxaan kuu sheegayaa dhiigga adaa bixini jeelna adaa gala qof kula binaana ma laha xoolihii adaad bixinaysa aabbaha kula bixina aabbaha adaa xoolo qabin adaa jeel galaysa cadaab galaysa arrintani soo socotay muddada saddexda sane ee ugu dambayn heshiiskani laga gaaray ayaanan la ogeyn sida loo fulin doono iyo weliba sida ay beelaha qaar u aqbali doonaan maxamuud maxamed sheekh maxamuud alfakir warbaahinta sta mandhera
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo taana river ka dhegayso star f m
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa soo saaray warqad uu kaga digaya in faragelin lagu sameeyo kiiska gabadha sarkaalada ahayd ee ka tirsaneed hay-adda nabad sugidda igraan tahliil oo muddo saddex bilood ku dhow lala-yahay hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa warbaahinta u aqriyay warka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha
bismillaahi raxmaani raxiim war-saxaafadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in dastuurka kumeelgaarka ee dalka uu saldhig u yahay kala soocidda awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka dalka ra-iisul wasaaraha isaga oo maanka ku haya sida uu qabo dastuurka kumeelgaarka ee dalka qodobadiisa boqol iyo shan iyo boqol iyo lix oo qeexaya in garsoorka uu ka madax bannaan yahay laamaha dowladda ee sharci dejinta iyo fulinta marka ay gudanayaan xilkooda waxa uu u xaqiijinayaa shacabka soomaaliyeed in aan kaalin uga bannaanayn hay-adaha fulinta kuna samayn karin wax faragelin ah kiiska ikraan tahliil faarax ra-iisul wasaaraha waxa uu la socdaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka furan yahay galdacwadeed ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax taasoo waafaqsan qodobka afar iyo soddonaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo xaq u siinaya in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan uu ka furto maxkamadaha awoodda u leh galdacwadeed maxkamad hor yaalla in loo magacaabo guddi baaris waa arrin baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka saxna maaha in hay-ad xubno ka tirsan dacwad loo haysto ay qeyb ka noqdaan baarayaashii kiiska taas oo lidi ku ah cadaalad u helidda qoyska ikraan tahliil faarax sidaa awgeed ra-iisul wasaaraha waxa uu mar kale adkaynayaa in xer ilaalinta maxkamadaha ciidamada qalabka sida ee gacanta ku haya galdacwadeedka kiiska ikraan tahliil faarax inay dardargeliyaan si ay qoyskeeda u helaan cadaalad madax bannaan oo ka maran faragelinta hay-adaha fulinta ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ka digayaa iskuday kasta oo lagu marin habaabinayo kiiska ikraan tahliil sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan tallaab kasta oo wax u dhimi karta sumcadda ciidamada dhaawicni karta kalsoonida shacabka soomaaliya
wasaaradda qorsheynta ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulan looga hadlayay arrimaha xalka waara iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhallinyarada ku nool xerooyinka dadka barakacayaasha ah ee deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed wasiirka qorsheynta koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey shirkan saddex biloodlaha ah oo lagu falanqeeyo waxyaabaha ka qabsoomay arrimaha xalka waara iyo qodobada ay tahay in hadda diirada la saaro waxaa noo qabsoomay shirkii shanaad ee ku saabsan arrimaha xalka waara ay ka soo qayb galeen in ka badan ilaa iyo konton hay-adood iyo deeqbixiyaal iyo dowladda shirkaas oo ah shir saddex biloodle ah oo saddex bilood walba aan qabanno oona lagu falanqeeyo liskana wareysto waxyaabihii u qabsoomay arrimaha xalka waara u qabsoomo shirkaas ay ka soo qayb galeen hay-adaha iyo deeqbixiyaasha iyo annagoo dowladda ah iyo weli ganacsatada gaarka ah ama ganacsatada dadka gaarka ah qorba joogta ama diasporaha iyo dad ku howlan arrimaha martisoorka ama hospitalityga ayaa waxaa lagu falanqeeyey waxyaabihii noo qabsoomay saddexdii bilood oo lasoo dhaafay waxyaabaha noo qorshaysan inaan qabanno saddexda bilood oo nagu soo foodle iyo sidii ay saga kaashan lahayn ganacsatada haddii ahaan lahaayeen qorba joogta diasporaha iyo dadka ka shaqeeya hospitalityga sidii ay saga kaashan lahaayeen keliya ma ahan in xal waara loo raadiyay arrimaha barakacyaasha laakiin sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhallinyarada oo xeryaha ku nool ee barakacyaasha siday uga qayb qaadan lahaayeen dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo ganacsiga ee magaalada baydhabo ka socdo shir wuxuu ahaa si wanaagsan noogu soo dhammaaday waxaan rajaynaynaa waxyaabihii lasla gartana inay sidooda loo taabagelin doono hadduu alla ilmo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayaa in dalka haiti uu galay jahwareer siyaasadeed kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu shaqada ka eriyey agaasimihii waaxda dacwad soogidda arrintan ayaa kusoo aadeysa kadib markii ra-iisul wasaaraha lala xiriiriyay dilkii madaxweynihii hore ee haiti oo loo geystay toddobadii bishii toddobaad ee sanadkan tallaabada xilka looga xayuubiyey xeer waa dacwad soogaha ayaa muujinaysa isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhex jira waxyaha dowladda dalkaasi laba bilood kadib markii toogasho lagu dilay hogaamiyihii wadankaasi